الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب كيف المشي مع الكبراء وأهل الفضل وحري إمامكي مؤلف قال رحمه الله تعالى باب هذا باب كيف سيبو المشي السعد أهادي مع الكبراء ددك وأوين يا وأهل الفضل فضل ددك وأهل كامركا وروح الله سعده iyaga uu la socdo bal socodkiisa iyo waxa weeyaan halka uu kaba marayo iyagii iyo markaa uu la socdo ee halkii uu kaba joogsanayay taas seebay ahaatay oo xaaladu miyuu la sinaanayaa miyuu ka dambaynayaa maxay tahay kolley muujasmu sheekhu istifaan buu soo dhigtay ee xadiis baana inoo soo socda bilaal isaga socodkiisii ah isagoo rasuulka ilaahay laba socda dee waaba dhici karta inay xaaladaa dee bilaal ba ahaydee rasuulka ilaahay kolkol isaguna wax ka duwan baaba aynoo soo noqliyo sanba hadduu t sheekhu u jasmin waayo u goyn waayey laakiin uu suuro istifhaam markii masaladu ama arrintu ixtimaal wax ka badan nadar wax ka badan ay ixtimaalaysana waa habuu isticmaalo wuxuu uhi musanifku markaa jawaabteedii xadiidkan ku arki doonaa xdثna أbو معmر qال xdثna عبدالوارث qال xdثna عبدالعزيز عن أنس عن أنس qال أنه qال kلey سندku رijaaشh waa رijaaشhii صحيiحة عبدالوارثna waa ina عبدالسمد عبدالعزيزna waa ina سhayب waana dad inoo horeeyey wuxuu hi أنس بن مالك qاaل أينmا وqti النبي نبgu صلى الله عليه وسلم في نqل timir dhexdeeda uu ku sugan yahay lana annaga noo sugnaatay waa meel beer ah oo beer timireeda ayuu joogay iyagaa lahaa waa kan haddana sii caddeeyo waa nakhlin liabi dalxata fii nakhlin lana dii bay beddel ka tahay iyadoo rasuulka ilaahay joogo bustaan iyo nakhli beer timireed liabi dalxata abi dalxa u sugnaatay abudalxana dee waa qoyskii uun hooyadii odaygeedii iyo ninkii qabay weeye ee carruurtii kale ay walaalo ahaayeenna dhalay ee uu kaba mid ahaa abuu cumayrkii aynu shalay soo marnay haddaba isagoo halkaa uu joogo rasuulkii ilaahay oo ayuu baynamaa tabarraza lixaajatii wuxuu u baxay rasuulkii ilaahay xaajadiisii waa xaajadii bashar iyaduna waa meel weyn oo kolley meelo isaga waxqariso oo lagu ku asturmo ruuxu hadduu xaajo gudanayo lahaydo waa bustaan weyn haddabain wa bilaalun yamshi ilaa janbi famara nabiyu sala allahu calayh wasalam walxaal bilaalun bilaalna yamshi uu socdo kolley waxaa idiin taalla ilaa janbihi baa idiin taalla marka la eego oo markaa bilaal wuxuu socday dhinaciisuu socday laakiin aniga si ka duwan baa ii taalla waxaa ii taalla wa bilaalun yamshi waraa'ahu yukrimu الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam an yamshiya ilaa janbi naa bilaalla rasuulka ilaahay halkaasuu joogay kolley waa baxay oo xaajadiisiina waa u baxay bilaal baana laba socday bilaalna yamshi waraa'ahu wey wux socday gadaashiisa iyo xaggiisa dambe yukrimu الnabiya muxuu taa u yeelayay waa yukrimu الnabiya salى اllahu عalayh wasalam isagoo nebigii ee karaamaynaya oo maamuusaya oo aduu kuba weynayn ee an yamshiya ilaa janbi ka karaamaynaya rasuulka ilaah inuu isagu dhinaciisa socdo oo macnaa wuxuu fadilay inuu xaggiisa dambe socduu kaba dambeeyo taa wuxuu u yeelayeyna waa ikraama linabiyi sala allahu calayh wasalam isagoo nebigii rasuulka ilaahay maamuusayo oo karaamaynayo inuu dhinaciisa socdo dee waa afdal albashar sayid alambiyaa inuu isagii la sinaaduu dhinaciisa socdo taas buu ka weyneynaya rasuulka ilaah u kaba karaamaynayo dabadiisuu socday intaas aniga waa laba qows dhexdood bay ku jirtaa kolley sababtuna waxa weeye nusqooyinka nin madbuucee kolley abudamara kitaabka waa waxyaalihii dhacay saa hore kuwii farta ahaana barhkood san baa dhacay makhduudaadkii laakiin makhduudaadka qaarkood ayaa san imika anugu aan hayaa dhacay xadiidkana waxaa la wadaagsaday in waxa weeyaan bukhaari oo laba wariyey abu da-uud me waxaan u jeedaa imaam axmed kolley musnadka anas weeye isnaadkuna xadiidkuna waa isnaad saxiixa musnadka aan markaa ama xadiidkaas markii imaam axmed soo arooriyeyna san dhan ee taamku ku soo arooriyo inoo caddaynaysana bal bilaal halkii uu socday iyo wuxuu saa u yeelay in kolley jawaabtiin baabkuna iyo dee tarjamadana halkan bay inooguba sugnaanaysaa waxaan leeyahay markaas intani nusqooyinka kitaabka ama maqduud ha noqoto ama madbuuc ha noqotee waa ba kuwa maqduudka barhkooda wax ka dhacay in ciddii xadiidka la warisay bukhaarina ee waa imaam axmede waa siyaado kuba sugan nusqooyinka kitaabka qaarkoodna waa wax kuba sugan kow oo macnuhuna waa tan oo wuxuu noqonayaa wa bilaalun yamshii waraa'ahu yukrimu الnabiya salى اllahu عalayhi wasalama an yamshiya ilaa janbihi markaa ilaa janbihidu an yamshiya dambay ku tacalluqaysaa waraa'ahuna waxa weeye waa mafcuulkii iyo ama dee darfigii yamshiyadaa hore kuba tacalluqayay in waxaan uu saa u yeelayna yukrimu nebiyana waa ciladii sababtii bal maalan anas mee bilaal uu halkaa uba socday markaa xaasilku waxa weeyaan bilaal uu daba socday rasuulka ilaahi uu ka dambeeyey khaasatanna rasuulka ilaahi dee xaaji u baxayaayo inuu laba sinaado oo u raaco maaha waa ka dambeeyey oo rasuulka ilaahiyna dabadiisuu socday wuxuu saa u yeeluu gaba dambeeyeyna waa ikraama linabiyi sala allahu calayh wasalam an yamshiya ilaa janbi bal taa weeye inta hore xadiidka aan dhammayno famara wuu maray iyadoo xaaladu taatay baynamaa annabiyu sala allahu calayh wasalam fii naklin lana tabarasa lixaajati wa bilaal ayuu famara wuxuu maray annabiyu sala allahu calayhi wasalam biqabrin qabrin faqaama wuu istaagay xataa tama eeg intan dambe waxay noo caddaynaysaa taa hore ee dhan inay dee arrintu tahay saa nusqooyinka qaarkood dhacay oo yamshi in ilaa janbihi arrintu aanay ahayn waa kan rasuulka ilaahay markii uu qabrigan soo gaadhay uu istaagay inta uu soo gaadhaya bilaal oo bilaal buu sugay oo bilaal waa ka dambeeyey ilaa intii uu soo gaadhayay faqaama uu istaagay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xataa tama ilayhi bilaalun ilaa bilaal soo gaadhay kolley tamana in waa min atamaam waa wixii oo taam noqda waxaana macnuu yahay un ay wasala wantaha ilayhi weeye uu soo gaadhay isagii ayaa rasuulka ilaahay halkii taagnaa taa wey waa naska imaam axmed ba halkan tamaa dhacday walow malaa nuskhooyinkiisa qaarkood lama ay dhacday oo barhkoodna ay taa raajax yeelaan ay leeyihin waa bacnaa dhowaansho uu soo dhowaadee laakiin waxaan leenahay waaba dhici karta inay tasriix noqotee tadna macnaheedu daahir weeye oo xataa tama ilayhi bilaalun ay xataa wasala wantaha ilayhi bilaalun weeye ilaa uu soo gaadhay bilaal ayuu taagnaa fa qaala wuxuu uhi wayxaka yaa bilaalu wayxaabatiya waxa loo isticmaalaya in hore usoo maree bilaalow hal tasmacu ma maqlaysaa ma asmacu waxaan maqlayo miyaad maqlaysaa waxbuu rasuulka ilaahay maqlay qabrina meesha waa ku sugan yahay oo kama dheera cadaab iyo dhawaaq buu maqlay markaasuu bilaal ku yidhi miyaad maqlaysaa waxaan maqlayo qaala bilaal wuxuu yidhi ma asmacu shay-an anugu waxaan maqlayaa ma jirto faqaala rasuulka ilaahay wuxuu yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh saaxibu haada alqabri qabrigan ruuxa leh ee ku jira yucadabu waa la cadaabaya marka cadaabtii dee la cadaabayay qayladiisii iyo tiibuu rasuulka ilaahay dee saynu horeba usoo marray meelo kale ayaa la maqashiiyey oo ilaahay maqashiiyey bal dee waa wax ilaahay inaga qariyo waa taas inu soo marray haddii dee aan laga baqanayn oo sida xadiidku kuba yimi inaan laysba aasin ee rasuulka ilahi wuxu uhi waxaan ilaahay weydiisan lahay inuu waxan aan ka maqlayo cadaabulqabriga laydin maqashiiyo oo bal xayawaanka iyo taasi dareenkaa way leeyihin baa la idhaha iyo maqalka ee waxa weeye innagaa ilaahay nagaba qariyay tan ee wuxuu ihi waa la cadaabayaa qabrigan ruuxa ku jira fa wujida waxa la helay shaksigaas dee qabrigaa lahaa yahuudiyan inuu ahaa ruux yahuudi ah oo ruux muslima ma ahayn ruux yahuudiyuu ahaa rasuulka ilaahayna cadaabkii iyo qayladii wixii buu maqlay bal xagga maqalka iyo cadaabulqabriga iyo waxa keeniya waxyaalo de waa taa kitaabkaba qaybo ka axaadiid kale ay kuba sugan tahay ee maxalushaahidku waa cibaaradana wa bilaalun yamshi waraa'ahu yukrimu nabiya sala allahu calayh wasalam an yamshiya ilaa janbi manaa waa adab bay tahay in muu jasminoo waxaanu u jasmin sidaan sheegaya maasea daahirka ah rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh marka dee imaka tani arrin caadiya ma ahaynee dad caadi loo socdo dariiq loo socdo in dabadiisa la socdo muu jeclaysan jireen bal wuxuu odhan jiray dhabarkayga u daaya malaa'igta oo waa u diidi jirayba inay isaga kaba dambeeyaan ama dhabarkiisa ay socdaan waa taa halkana sidanaa timi oo tan buu uba jasmin waaye bal markaan waxa weeyaan tan waa adab uun dee dadka ahlalfadli iyo taas dhinacoodoo la socdo dee waxay la tahay waxay makaalkani waa xaalo dhacdo khaasa wax ka yar duwan aan helayno oo imaka halkan kama dhigayno adab mar kastaba mustaxab ah dadka caynkaasa marka lala socdo in lagaba dambeeyo oo kale aan waxa weeye waxaa dhici karta fii axwaalin ukhraa in dee lagaba roonaado dee dhinacoodoo la socdo ay dee waxyaalo kale ama maslaxo kale kuba sugan tahay maslaxo kale ama muxaadahadii ha noqoto waxweydiintoodii haba noqoto arrin kale inay kuba suganto marka tan imaka wax laazima ama ma adab mustaxaboo go-an kamaba dhigayno wax ka yar duwanna way noo soo arooreene bal waxay kaba mid tahay un dee nooc adaabtii bay kaba mid tahay un ama ikraamkii iyo xurmadii bay kaniga mid noqonaysaa umuurtan kale xagga cadaabulqabrigiina waa arrin aan soo marray baabuladab alxasan kolley bayna qowseyn bay aladab alxasanii taallaa masqooyinka qaarkoodna baaba mu-uul oo waa xaggii adabtiya taas ee bal waxa weeyaan un waa adabtii wada socodkun tanna wax kaba mid ah ayay noqonaysaa waana ahar wuxuu soo aroorinaya ama laba ahar buu soo aroorinayaa midi dee ku tacalluqsan yahay xaggan balmadhala jaanibkan midna kolley calaaqaan ula lahayn bal waxa weeyaan baabuladab alxasan waa adabtii fiicnayd baabkeedii iyaduna xadaثna cabdاللahi بn mحamedi qaale xadaثna سufyaan can ismaaعiil can qaysi qaale samictu mucaawiyaةa yaqulu لأkhin lahu صaغيiri irdi fi اlغulaama sanadku waa sanadkaa صaxiixa ah waxa weya sufyaanku waa sufyaan ibn cuyeyna ismaaعiilna waa ismaaعiil ibn abi khalid qaysna waa qays ibn abi xaazim waa dadaynu soo aragnay qays ibn abi xaazim baa wuxuu uhi samictu waxaan aqbalay mucaawiyaةa mucaawiya oo yaquulu ku qowlaya leh ama yaquulu xaal uu leeyahay ugu ku leeyahay liakhin walaal lahu isaga u sugnaadoo sagiirin yaraa mid aada usii yar ma ahayne laakiin dee isagu kaba yaraa yaraa irdi fi lghulaama waar inankan ama ghulaamka fangeliyo daabadaadan iyo raaxo waxaanaad fuushan tahay ku qaad dee khalfigaaga iyo gadaashaada irdaafkii taas buu noqona waa ixmilhu fii daaba calaa daabatika markaas bal ilmaan qulaamkan qaad oo waxa weeyaan ku qaad daabadaadan oo fangeli faabaa kii kalea iskaba diiday ninkii uu la hadlayay ee walaalkii ahabaa iska diiday faqaala lahu mucaawiyatu mucaawiya wuxuu idhi bi'sa maa udibta macnaa bisa waxa xumaaday maa udibta waa wixii lagugu edbiyey macnaa edab xun baa lagugu edbiyeyoo dee edabtii fiicnayd waxaa kaga mida dee ruuxa walaalkaa ah kol haddaad adigu waxfuushantao isaguna aanu waxfuushanayn inaad qaadabay ahayd anigan kaa weyne walaalkaa inaad maqashay ahayd haddii aad tii kaba tagtay dee edabtaadu edab xun baad leedahayoo waxaa xumaatay waxa lagugu edbiyey sii lagu edbiyey taas buu yidhi adabkii xasankaabaa tan ka duwan weeye oo adna tarjamadu sida aniga ii taalla weeye bayna qowseyme qaala qaysun qays baa wuxuu yidhi fa samictu waxaan maqlay abaa sufyaana yaquulu xaalu ku qoliya abuu sufyaana wa mucaawiya aabihii labadoodaba dee aabahood ahaa dacanka akhaaka war ka daa hadalkaasoo walaalkaa iska daa mucaawiya ku lahaa walaalka dee canaanta caynkana iyo ama hadalkan dee yar zajrin baa hawlaba yimaadee tan oo kale ka daayo oo walaalkaa iska daa taas isagoo leh kolley maxashuulshaahidku waa waxaan uu tilmaamayay oo irdaafka iyo adiga haddaad waxfuushantao ruux kale oo walaalkaaya ama dee taasoo meeshii marayaa jirtoon waxfuushanayn daabadiina ay qaadaysay inaad oo wada qaadi kartoon dhibi ugaba imanayn in la saaro dee waa tan waa adabtii bay kaba mid tahay in ruux kula socdaana aanu lugayn adiguna aada waxfuushan tahay oo kale dee ina wada lugaysaan iyo inad saartay hadday daabadu karaysa mooye welina waa walaalkii oo kaba yara dee isagii markuu tii diiday ayuu leeyahay ku tiriyey inaanay adabtii fiicnayd taasihayn ama adab xun ay tahay adabtii fiicnaydna janib saa kaley noqonaysa uu tilmaamayey abiina wuxuu dee arrinkuu yidhi dacanka akhaaka walaalka iska daa maa markaa munaasabadu ama maqsuudku taa weeye adabtan fiicane dee ama sida adabtu ay tahayna taas bay noqon oo dee ruuxii adigoo in wax fuushan kii kalena lugaynayo aada qaadi kartid inaad sidaa ku dayso kollay adab aan fiicnayn bay noqonaysaa adabtii fiicnayd ee waa inaad ama dee waxa weeyaan aada kolley wuxuu waxay wadaagsataan taas bay adabtii fiicnayd noqonaysaa xadaثna سacيid بن cufayri qaale xadaثna yaحya بن أyuba سacيid بن kaثيir بn cufayr cufayr kuwa awoogiisayn hore u soo maray can muuse bni culayin can abihi kolley caliyina waa jira culayinna waa waxa badan dee kitaabkana waa ti aynu dhowr goor ku soo maray muuse bni culayin can abihi aabihi culay can camr bn اlcaas qaala anahu qaal إidaa kahura اlأkhilaaءu asxaabtu hadday bataan kahura waxa badanaya alguramaau dadkii qaanta lahaa ee ahayd qaantoodii iyo deynkoodii in loo gudo ayaa badnaanaya qortu waxaan ku idhina muuse yaxya bnu ayuub baa odhanaya muuse waxaan ku idhi wama alguramaau dee quramadani maxay yihiin qaala wuxuu idhi alxuquuqu macnaa waa xuquuqda ka dhalanaysa asxaabtan badaneed yeelatay walaalaha badaneed yeelatay mid kastaaba xaqiisuu yeelan hadduu xag ziyaaro tahay martigelin ay tahay hadduu xanuunsanayo lasoo booqdo ay tahay xidhiidhintii la xidhiidhinayey dee xuquuqdii baayna dadkii asxaabta ahaa ee ikhwaanka ama walaalaha ayaa asxaabtii xuquuq bay isku yeelanayaan oo khulladan iyo suxbadani ay keenayso bal suxbadu haba koobnaatee kollay xaqeedii iyo ricaayadeedii iyo ilaalinteedii bay keensanaysaa waxaa ka mida markaa siyaaradii baa ka mid oo diyaafadii baa ka mid noqonoo kii xanuunsanayo lasoo boqdaa ka midoo kii balbeentana baahnaayo wax la taro xidhiidhintii la isxidhiidhinayay markaa dadka hadday sii bataanba ruuxu iyo asxaabtii uu lahaa dee xuquuqda xaggaasee laguba yeelanayo ee keensanaysa inuu xuquuqdaa guto si wax deyn lagu yeeshayba ay tahay ayaa badnaanaysa xuquuqdii way sii badnaanaysaa dee waa markay dadka ay bataanba ay sii bataanba iyaguna suxba iyo meeshii khullana ay jirto xuquuqdii ay lahaayeen baa badnaanaysaa bal taas buu yihi waana hadal dee markaas waaqica oo jira xikmadna ah camr bnu caas baanu hadalku kuba taagan yahay idaa kahura alakhilaau kahura alquramaau qultil muusa wama alguramaau qaala alxuquuqu waa xuquuqdan ka dhalanaysa walaalnimada iyo asxaabnimada iyo taa kaba dhalanaysa taas baa waxa weeye adigu ay tahay xuquuqdan imaka uu halkan sheegaya baabun min ashicri xikmatun kolley waxaa abwaab istaba socota oo shicirka iyo kuba tacalluqsan baa inoo da markaas inoo bilaabmaysa kaa waa baabkii ugu soo horreysiiye oo min ashicri shicirka waxaa kaba mid ah xikmatun xikmad baa kaba mid ah shicirku se inoo dambaysa de waa hadal uun marka hadalku kiisa nasrigaa iyo kiisa nadmigiiba ee wax fiicanna waa leeyahay waxunna waa leeyahay markaa shicirka kiisii fiicnaana dee sida hadalina waa hadaluune waa fiican yahay kiisii xumaana waa xun yahay markaa shicirku dhammaantii wax laqwi ah iyo waxa weeyaan wax baadila ma wada aha mid fiican baa jiraya xikmadii ay ku sugan tahay in waxa weeyaan oo bal maalan haddii uu dee shicirkaasi wacdi iyo uu kulansanayo xikmad hadduu kulansanayo haddii uu waxa weeyaan cilmiba laysuba sheego uu kulansanayo wax fiican oo laysku dhiirinayo ama xumaan waxa weeyaan layska joojinayo uu kulansanayo wanaag bal maalan dadkii loo tilmaamayo uu kulansanayo dee waa hadal fiican oo wanaagsan weeye rasuulka ilaahina waa dhegaystay noocyo saasa haddii uu cay iyo dad la caayo ama qabiilo la caayo ama waxyaalaha dee akaadiibta ee kadibkiiyo waxyaalaha caankaasee mubaalaqada kuwa badan ruuxan ammaan mudanoo la ammaano ama ammaantiisii lagu xeel dheeraado waxaan jirin oon waaqaca bahaynba laguma sifeeyo in waxyaalaha hadduu kulansanayana waa shay baadiloo xunba weeye markaa shicirku guud ahaan lama odhanayo kol hadduu gabayba yahay gabayguba waa wada xun yahay oo shucaraau yatabicuhum lgaawuunu shaacir dhammaantiyo xaaladiisu waa taa mee lama odhanayo shicirku xikmad buu leeya oo isaga waxaa kaba mida mid xikmad leh xikmadduna kolley ibnu durayd oo kale xikmada muxuu yihi kullu kelimatin waa cadadka aw zajaradka aw dacadka ilaa mahkrumatin aw nahadka can qabiixi fa hiya xikma kelimo kasta ama hadal kasta oo kuwaaninaysa ama xumaankaa joojinaysa wanaag kuugu yeedhaysa bal ama dee xumaantaa waa xikmad bay tahay oo xikmaddu waa taas wix hadalkii fiicna wanaagsana ee ama adiga waana ay kuguba sugnayd ay kugu sugnayd wax xun in lagaaba joojiyo wanaag lagugu yeedho wanaag lagugu faraa xikmad bay noqon haddaba shicirka nooc saasa oo xikmada dee waana af kastaba haba noqotee qayb fiican waa leeyahay shicirkii qaybtaasna shay jaa-isa ama shay bannaan bay noqonaysaa oo fiican qaybtiisa xumina waa ka madmuumkaa shicirkan la caayeyna maaha dhammaantii waa qaybta madmuumka ee qaybtaa xune waxyaalaha aan soo tilmaanay wax ka mida kulansanaya wuxuu uhi musanifku xadaثna cabdالlahi bn mحamedi qaala xadaثna abu caamiri qaala xadaثna ayub bnu haabiti can khaalidi huwa bnu kaysana qaala kuntu cinda bni cumara fawaqafa calayhi iyaasu bnu khaysama xagga sanadka labada hore horeynu u soo maray waana rijaashii صaxiixa cabdالlahi bn mحamed اlmusnadi oo dee kolley aada kitaabka ugu badan oo sheekhadiisa aada uu xogaba wariye ah musin marka la eego bukhaari kitaabkeennana aada uguba badan xataa imika intii baabkii horena waan ku soo aragnay iyo abu camir alcaqadi cabdilmalik ibn camrin ama ayuub iyo khaalid imika inoogu horeysa ayuub ibnu thaabit waa nin reer maka ah kolley kitaabkeennanun kuba sugan atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweynaa kaba mid ah waana nin dacfi ku sugan yahay ama layin alxadiida bal xadiidka loo ama asarka inoo soo socdo loo daciifinayaba khaalid ibnu kaysaana waa nin isna reer xijaaza oo taabiciya taabici dhexana weeye xaafid ibnu xajarna isaga maqbuul buu kaba cabira ka hore halkuu layin alxadiid waa laba iskuba dhow eh ruuxa haddii uu axaadiidiisuba ay kooban tahay wax saasoo imika aanu tajriixinaana aanu jirin in waxa weeyaan ba-ayn taasoo cidna ay ku raacdoy la wadaagsata maqbuul buu kaba cabira haddaan la wadaagsanna waa kaa uu layin ulxadiid kaba cabiro bal ninka hore ayaa dacfi kan kale haddaan raacno dee maqbuul haddii uuba yidhi oo calaamo imika ama usluub iyo cibaaro iyadoo tacdiila haba hooseyse cibaarada tajriixu waa kaa uu kaba cabire layin alxadiido waa ka hore waana kolley sababta aharkan ciddii daciifisay ay u daciifiso wuxuu ihi markaa ninkaasi kuntu waxaan aha cinda bni cumara ina cumar agtiisa fa waqafa calayhi waxaa soo dul joogsaday iyaas bnu khaysamata waa nin dee kolley malaa shaacir buu ahaa intaa wax dhaafsanon ka ogi ma jirto waayo xadiidkan iyo ruwaadan kuma jiro inna tarjamo kuma laha dee kutubtii marka la eego ruwan kutubtan lixdaa iyo ruwaaddiisii hore in xadiid warinaya maaha asarka waxaa inoo warinaya hadalka khaalid ibnu kaysaan oo ibnu cumar kaba warinaya ninkani waa nin uu yimi oo shaacir ahaayo hadalkan yidhi qaala markaa wuxuu ihi ninkaa iyaas ibnu khaysama alaa unshiduka ma kuu tiriya ina cumayo min shicri ti gabaygayga waa gabi aan tiriyey bal ma inshaada ma kuu tiriyaa yobna alfaaruuqi ina faaruuqow gabi aan tiriye ma kuu tiriya qaala wuxuu uhi bala haaya bal tiri walaakin laa tunshidnii ilaa xasanan aniga hay tiri mid fiican mooye mid kale dee waa tahayna shicirkii xikmad baa kaba mida mid fiicanna waa leeyahay kiisi fiicnaa xataa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa dhegaystay bal kol buu dee wax fiican noqonayaa oo jihaadkii lisaan gelayaa sida xasan ibnu thaabit iyo kacb ibnu malik iyo shicirkoodu ahaa markay gaalada u jawaabayeen ama iyaguba ay ku weerarayeen carabkooda kuba weerarayeen iyo lisaankooda oo jihaadkii lisaanoo kaasna mid aada u mamduuxa aada iyo aada u fiican buu noqonayaaba bal markaa aniga wax fiican mooye wax kale laakiin hay tirin ayuu fahanshadow shicirkiisii buu tiriyey gabay uu tiriyey buu ina ina cumarna waa dhegaysanaya xataa idaa balaqa markuu gaadhay shay an shay waa marka uu wax gaadhay dee hadalkiina shicirka waa socda waa hadal socda shaygaasoo kariha ibnu cumara dee ina wuxuu marka horeba shardi u dhigtay laa tunshidnii ilaa xasanan aniga wax fiicanun ii tiri laakiin waxaan fiicnayn hay tirin oo hay inshaadine markuu shay gaadhay in kariha ibnu cumar ina cumar uu nacay oo uu qoonsaday oo dee malakii uu dee markaa hore markaa diidana ah uu lahaa ilaa wax xasana mooya wax kale hay tirin ayuu qaala lahu yidhi amse goor markaa ku jooji ka joogsa ayuu yidhi bal maalan kolley hadal baa inoo dambeeya jaamicu ah shicirku waa kalaam uun kiisa fiicanna waa fiican yahay kiisa xunna waa xun yahay inuu shicirku xikmad ay kaba mid tahayna dee xadiid marfuuc ah ayay nooguma soo socotay in halkan iminka tarjamo u dhigtay tarjamada xadiid inoo soo socduu kaba qaatay waa xadiid inoo soo socduu kaba qaatay laakiin waxa weeyaan aharkan buu inoo horreysiiyo kani waa aharba weeye xagga inshaadkana awqaadda qaarkeed dee waxa weeye inshaadka waxaa loo isticmaalaa markuu ruuxu inshaadayo waa shicir cid kale leedahay markuu tirinayo kale haddii uu shicirkiisa yahay kolkol wax lagu yar caddaynaya raaciyaadona anshadahu linafsihi iyo waa shicir isaga u sugnaaday buu inshaadaya laakiin imanka kan waxa daahirkaa ninkani shicirkiisii inay ahayd ibnu cumarna intii hore o dhan waa dhegaysanayey markuu wuxuu qoonsaday oo dee hadalkii ah uu maqlay ama shicirkiina waa kan yidhi war jooji ku yidhi xaafid ibnu xajar aharkan wuxuu ku soo arooriyaa fatxulbaari wax hadallana ma raaciyo wataan leenayna dacfiba kuba sugan uu ka aamusaayoo kale waxaana jirta in ay yidhaahaan xaafid ibnu xajar shardigiisu kole waa meel meelaha ugu horeeya kitaabka wuxuu sheegay shardigiisu waxa weeye kitaabkiisa fatxulbaari oo kale axaadiista aad iyo aad u badan oo badan badan badan buu soo arooriyaay uu sharaxa ku soo arooriyaay oo ka baxsan xadiidkan kolba uu sharxayo ama xadiidka riwaayaadkiisa ha noqoto ama axaadiiste ususha kale ku sugan kutubta ajzaada kuba sugan waa axaadiis aad u badan ay uguba magacaabeen qaamuusu sunna waa qaamuuskii sunnaha ama badii sunnaha ay uga magacaabeen ee waqtiyadeennan dambena barhkood aahaartiisa ay takhriijiyeen oo dee kitaab dhan baaba soo baxay oo madbuuca dee mim kama soo bixin alaa tobaniya sanadood ama in ka badanba waa madbacaysnaa oo ilaa koob iyo toban mujalladahoo wuxuu markaa aahaarta xaafid ama iyo axaadiisa uu soo aroorinayo takhriijkeedba weeye haddaba arrintiisa waxay ay tahay xadiidka ama axaadiisa uu soo aroorinayo hadduu cillo leeya inuu sheego marka haddii uu ka aamuso oo kale manaa dee barhkooda xataa shawkani baa dee waa kutubtiisa wuxuu yeelo xaafid ibnu xajar hadduu ama talkhiis ama fatxulbaari xadiidkii kaga aamuso si wuxuu xujaysanayuu noqdaayo dee xadiidkiiba uu xoog leeyo isaga ahaa haddii dee uu waxyaalaha uu soo aroorinayo inaa ama xasan ama saxiix yahay ee xadiid cillo ama dacfi leh inaanu ka aamusin laakiin bal waxaan leenahay waa sax waa ta badan badan badan laakiin way dhacdaa dee kolkol ama waxa weeyaan waa camal bashar way dhacdaa kolkol isagoo dacfi jiro oo aanu ka hadlin oanu ka aamusino de waa aqlabkaan leenahay waayo sidaan sheegaya shawkani oo kale iyo dee aamuskiisan iyo kol way ictimaadsaday waxaan leenahay waana dee shardigiisiibe awqaadda qaarkeed laakiin way dhacdaa inay waa kumayaal iyo kumayaal xadiid eh iyo ahar eh isagoo dee inta soo arooriyey dacfina jiro inuu dee sahwi daraaddeed iyo waxyaale ugaba aamuso bartana taa waan kuba tirinaynaa waa ujeeddadu waa yar daabid ama shay faa'iido ka baxsan meelaheenan een ku baraarujinayan wey xadaثana cmr bn marzuqi qaal akhbarana shucbaة can qataadata anahu samica mudarifا wuxuu maqlay mudarif mudarif bn cabd لlah bn shakir qaala waa horey nusoo aragnay qaala wuxuu yihi markaa mudarif ayuu maqlay qataada qataadna waa taabici mudarifna waa taabici ka weyn mudarif bay wuxuu yihi saaxiibtu waxaan la saaxiibay cimraan bna xusaynin cimraan ibna xuseyn waa saxaabigaa jaliilkaa qataada ma soo gaadhin min alkuufati kuufa ila albasra oo macnaha kuufay ka wada tegeen basraanay ku socdeen saxaabigan baa markaa safarkaasay ahaayeen waxaa la socday mudarif ibnu cabdillaahi ibnu shakhir faqalla waxaa yarayd manzilun meel manzil yanzilhu uu dego ilaa oo de ama waa yaraydu ma jirinba weeye ama naadir buu ahaa ilaa wahuwa yunshidunii inuu ii tirinayo uun mooye shicran maha dee shiciruu isagu leeyahay waa shiciradaa badnayd ee xikmadda iyo wanaaggu uu kumaba sugnaa mid kaba mida inuu ii tirinayo ku inshaadayo wa qaala waxaanuu yidhi waxaa odhanaya isaga waxa weeye cimraan ibnu xuseen baa odhanaya ina fi lmacaariidi waa sarbeebka iyo macaariida waxaa kuba sugan lamanduuxatan wax dee lagaga baxsado oo dee waxa weeyaan canilkadibi beenti iyo waxyaalaha wax lagagaba baxsado ayaa kuba sugan taas buu markaa uu yidhi bal in waxa iyada inooguba suganin halkan horta qaybta hore saxaabigan jariirkee cimraan ibnu xusein gabay buu tirinayay dee gabaygoo la tiriyaana kollay ruuxa hadduu dee qaalib u noqdo oo uu qur'aankii iyo dikrigii iyo wax kastaba kaba shuqliyo wixiisuba uu taa noqdo dee kollay madmuum bay noqonaysaa ruuxa uba batay ee laakiin marka aanay ahayn qalabadaas aanay ahayn ee ama munaasabo san oo kale ah iyo safar bay ku jireen socod bay ku jireen ama way degeen oo kale waxay naftu kuba furfuranto horena kitaabkaynu ugu soo marray saxaabadii rasuulkii ilaahay inay ashcaartiiya waxyaalaha kuba inshaadi jireene ee laakiin marka midkood laga doono in waxa weeyaan ama umuur diintiisa ku tacalluqsanay diintiisa wax uguba sugan tahay daarat xamaaliiqu caynayhi iyo taas oo kale marka inshaadka saasee gabay lagu inshaada gabayguna markuu sidiisa marka la eego madmuumkiisu wax xun aanu ahayn kaa xikmadda leeyahay ruuxiina aanay u qaalib noqon dee baasi kuma sugnaa gabayguna rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh wuxuu dee isagii lagaba maqlay waataynu beyt soo marray waanu inoo dambeeya waxyaalo waa ti aynu soo marray arrintii in umayat ibnu abdisorte shicirkiisii nin uu kulbo lahaa hiihi hiih oo waday waana xadiidka haddana waa soo celin doonaa markay noqoto in noocyadan ama markaa hawl la hayo ee dadku ay heesahan ay laba yimaadaan ee ay taas oo kale heesaha shaqada iyo markan xoolo la kaxaynayo iyaguna heesii geel iyo waxyaalaha xuda ay kaba cabiri jireen iyo umuuraha caynkaasana dee rasuulka ilaa agtiisii waa lagaba sameeyey waana taas maqlay bal kolkol wuula mushaarakoodey marka waxyaalaha caynkaasi kol haddaan waxaan alfaadahan ku soo arooray wax xun oo ama faaxisho ama dumar iyo waxyaalaha caynkaasa tilmaamaya ama waxyaalaha aanu ahayn ruuxiina waxay u qaalib noqonaya noqontee baasi kumaba sugnoo saxaabigana saasuu yeeri jiro wuxuu leeyahy kolba markay socdaanba markay meel degaan waa markay degaan manzil degaan waa intii ay socdeen aad ba u yarayd inaanu shicir tirinee shicir baan kaba maqlayo uu tirinayo ama hadalkan kale ina fi lmacaaridi lamanduuxatan can ilkadib baabaa inoo dambeeya uu tarjamo uga dhigan doono sheekhu raximah اllahu tacaalaaba cunwaankan baabulmacaariid ayaa inoo dambeeya waana intan inagama dheero waa wax inoo iman doona halkaas baa kollay basdintu ay nooguba imanaysaaye macaaridu aad bay ugu dhowday waxaanay kinaayada yidhaahaan ama waxa weeyaan waaba islaaba mid walow la yidhaaho oo imaamkii subki baa wuxuu leeyahay juz-u umuuraha furuqdoodaba ku kala bastiyo ku kala farqiyo macaaridu waa sarbeebkin waa ruuxoo hadal eeg laba weji leh ama laba maxmil leh ayuu ku hadlayaa maxmil iyo macno waa macno dhow oo ama macno dadkeeba ay kaba fahmayaan hadalkii been maaha in waxa weeyaan macnona waa macno kaa ka yar durugsan oo sidiisa isaguba run u ah laakiin dee kii dadka fahamkooda u degdegaya aan ahayn waa sarbeebtii iyo ama kinaayadiyo taas marka wuxuu leeyahay ruuxii kalaam yaqaanay in macaaridani waa wax been lagaga baxsado ruuxi been bay ka kaafinaysaa intuu dee been sheegi lahaa hadal caynkan oo taasi hadduu laba yimaado beentii baa lagaga baxsanaya bal markaa imika waxaan leenahay kol haddii baab inooguba imanayo axaadiisna baabkaa lagu soo aroorin doono aanay dheerayna taas baan iyada amhilo iyo waxyaale iyo wixii laba yidhi guud ahaan sharaxii laba sugaynaaye bal maxaa macaaridii ka mida abu cumayr waa ti aynu shalay soo maray waa in umu sulaymna ayaa dhashay waxaana nidhi waaba inankii yaraa ee markaa xanuunsanayey intii abu dalxa isagoo debadda ku maqan dhintay ee aan loo sheegina iyadu tidhi anigaa u sheegi doonee ha u sheegina hadalladeedii ayay tidhi waxaa kaba mid ahaa markuu weydiu yihi inankii kaba waran inay tidhi in hada-at nafsu wa arjuu annahu qad istaraaxa waa cibaaraday tisacanshay naftiisii way xasishayoo waxaan rajaynayaa inuu nastay aan agba iyadu waxbay u jeeday isagiina wax kaluu kaba fahmay oo kale waa macaaridii taas baa kaba mid aan leenahay waa hadalkaa sarbaabka naftiisii inay xasishay isagii wuxuu u qaatay haatan waa lada iyo dee xumadii iyo xanuunkii badnaa iyo dhibtii haysatay waa ka degan yahayba waxay tihi waxaan rajaynayaa inuu raaxaysto ujeeddadu dee inay rafaad buu ku jiray iyo shiddadii maradkee imika kol hadday nafti ka baxday u raaxaystay leedahay isagiina waa degayo wuxuu qaatayba ilma halkaa ku dadana maydkii inuu hurdo u qaatay inay hadalkii uu kaba fahmay hadalkeedan marka la eego ujeedadeedii been ma aha iyadna waxay doonaysay hadday ninkii adii markiiba ay u sheegto tiraa ilmihii waa dhintay isagoo maalintii soomana ma casheeyeen kulankan ay ay wada kulmeene ilaahay ilmo fiican uu kuba arsaaqay sabirkoodi iyo taas may dhacdeen umuurahaas may dhacdeen oo kaleo maslaxada kalena way eegaysa dee ruuxaa saabirkan ahayd bal waxaan leenahay haddaba in hadal saasa waa dee wax been laga baxsado baley imaam nawine adkaarkiisa ama dee markaa kalaan dee sharxi doonaa waxyaale ay culi rag culimo waaweyn laynagaba soo naqliyo kale in dee bal marka aanu doonayn ina cid gurigiibaaba hadduu jooga bal waxa weeya waaba loo yimi waa la doonayaa oo kale barhkood baa u laqami jiray jaariyadooda ama khaadimada inay yidhaahaan ruuxii masaajidka ka day udlubu fi lmasjid ama masaajidkuu tegey dee waa hadalkii waa hadal dhici karta wuxuu ka fahmayaa isagii imikuu tegoo kale laakiin ujeedadu maxay ta de hore waa u tegey oo koleyba salaadka soo u baxaa soo maaha ama masaajidka ka day oo kale lama odhan iminka gurigii ma joogo halkan ma fadhiyo oo dee been noqon lahayd been noqon lahayd ruuxii waa kan waxba u qaatay marka aqalkiina aanu joogin lamana odhan beenna lama sheegin oo lama joogo lama odhan kaday baa la yidhi halkaas dee ama waa ka heli ama waa ka waayo oo kale marka hadallada caynkaas ee sarbeebta ah taas weeye ruuxii yar hadalyaqaanka ahaa been inuu ku dhaco waa wuxuu kaga maarmayo hadalkii waa odhanaya maqsuudkiisa hadduu doono ruuxii si kale ha kama fahmeye laakiin isagu inuu been cad kuba dhaco waa wax lagaga baxsado weeye oo macaaridaas oo la isticmaalo beentii lagu dhacayaa lagaga baxsada taasaa macnuhi bal intaa wixii dhaafsan dee baab baaba uu u dhigan doonaa insha allahu tacaala kitaabkeena inooguba iman doona amtilo kalena markaasaan soo qaadi doonaa ama ragga qaarkoode oo saalimta isticmaalay akaabirta barhkoodaan magacyadooda sheegi doonaa biidn illahi tacaala oo wuxuu idhi ina fi lmacaaridi macaarida waa min atacriid waxyaalaha sarbeebka iyo hadallada caynkaasa lamanduuxatan waxaa ku sugan manduuxadu waa asaca walmutasac macnaa wax lagaga maarmo weeye wax lagaga badbaado wax bal maalan canilkadibi been in lagu dhaco oo ruuxuu isagii hadalkii inuu dee ruuxanu kule inuu been sheego wax lagaga maarmo oo lagaga badbaado oo ruuxa saca iyo waasacnimo uu haysta jaanibkaasuu been kaga baxsado ayaa kuba sugan xdثna abواليmاni qال أخbarana شhuعayb عan الزuriي qال أخbaranii abubكr بن cabd الرحمن أنa marwan بن الxakm أخbarah أنa cabdالرحمن بن الأswad بn cabdiيaquث أخbarah أna أbya بna kacb أخbarah أna rasuul الlahi slى الlaه عalيه وsلم qaala xadiidka sanadkiisu waa dheeraaday malaa sideed buu gaadhay abوlيman iyo شhuعayb iyo زuhri iyo abubكri waa afar marwan iyo cabdالرaحman iyo waxa weeyaan waa toddoba lakiin bal xadiidkan ruwaaddiisa warinaysa zuhri marka laga bilaabo ilaa cabdiraxmaan ibn aswad waaba taabiciin bay noqonayaan gees markan jaanib kaba egna xagga riwaayada wana siduu xaafid ibnu xajar yidhaaho oo waa uu cibaaradu kaba cabiro in marka la eego in afartan dambe waa zuhri oo uu ka dhigo inuu sigaara taabiciin yahay iyo waxa weeyaan marka la eego abubakr بn cabdiلرaحman oo axad الfuqahaa الsabca waa abubakr بn cabdiلرaحman الxariث بn hishaam waa nin aada u qiimo badnaa faqiih ahaa caabid ahaa taabici ah fuqahadii madiine toddobada ahayd kaba mida magaciisana laba yidhi waaba kunyadiisa iyo magaciisu isku mid bay ahaayeen barhkoodna ay yidhaaheen waa kunyadii taniye magaciisa moxamed iyo muqiire iyo waxyaalay yidhaaheen bar baa yidhi abubakr waa magacii laakiin kunyo kalu lahaa cabdiraxmaan bal laakiin wixii aan ku garanaynay tan weeyaane waa nin dee kutubta dhexdaana kuba sugan oo fuqahadii madiine toddobada ahayd kaba mida ninkaas xaafid ibnu xajar taqriib qolada taabiciinta dhexu ka dhigaa walow fatxulbaari saddexan dambe kaba dhigo inay yihiinba waxa weeye dee dadkii iyagu markaa taabiciinta ah ee waaweynaa ay saddexda dambe kaba mid yihiin bal taasi waa mid waxaana arrinta kuba sugan ee ladiifadii sanadka afar taabici oo wada quraysha oo wada reer madiina oo isku xigoo midba midka kale kaba warinayo ayaa sanadka ku suganoo waa zuhri waa nin reer bani zuhraa rasuulka ilaahay reer abtigii waa dee imaamkii abubakr ibn cabdiraxmaan ibn xarit ibn hishaam xarit ibn hishaam kaasna abujahl walaalkii waa saxaabigii jaliilka ahaa kaas waa reer bani maqsum marwan ibn alxakam waa ninkii markii dambana khilaafada tawaliyey ee qolooyinkii cabdimalik ibnu waraan iyo dadkaa dee markii dambe dowladdii reer bani umaye iyagu hogaaminaya khulafadii isagu aabahoodba ahaa taasba weeye abi xakam waana nin reer bani umaye ah weeye kolle waqtigii rasuulka ilaahay waaba jiray laakiin suxbo u sugani ma jirto cabdiraxmaan ibn asad ibn cabdiyaquf waxay isku reer yihiin zuhri bay isku reer yihiin waa aamina bintu wahbi iyo reerkoodii aabihii aswad ibn cabdiyaquf mustahzi'iintii ilaahay yidhi inaa kafaynaka lmustahzi'iin buu kaba mid ahaa qabla alhijr uu dhintay markaa ninkani uu ka roonyahay ragga kale qabla alhijra nin dhashay weeye barhkood saasay saxaabada ugu soo dareen xaafidna kolley hadalkiisu kol yuu leeya u yidhaahaa kol gees kale wuxuu kuba soo arooriya qismiga koowaad waa qismiga saxaabada ayuu kuba soo arooriya isaaba markay noqoto tarjamada meelo fatxubaariya min kibaari taabiciin buu yidhaahaa waana saa dee idraak buu leeyahy horta iyo saa dee marwaanba uba leeya rasuulka ilaahi waa soo gaadhay ama aragti waa yeelan kara waa ninka yaroon raggaa kale bal taasba weeyaan waana nin hiqoo taabiciya bal raggan horta taasba weeyaan walow cabdiraxmaan ibn aswad iyo marwaan labadooduba rasuulka ilaahi ay soo gaadheen wuxu yidhi haddaba cabdiraxmaan ibn asad ibn cabdiyaquud ana ubaya bna kacbin ubay bnu kacbi ba akhbarahu u warramay wuxuu ugu warramay ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay qaala inuu yidhi ina min ashicri shicirka waxa kaba mid ah xikmatan xikmad baa kaba mid ah oo macnaa waa maxay waa qowla saadiqa mudaabiqa lilxaq hadal xikmada waa hadal run ah waaqicii waafaqsan ayaa kaba mid ah asalka xikmadna waa taan soo sheegnay oo dee hadalkii muduraydna waan soo naqlinay waxaan idhin asalxikma waa almanc waa wax la joojiyo xataa xakamada xakamahan dee inaguba aan idhaahnee daabada afkeeda xarigeeda laguba qabanayana waa tan xikmo way yidhahan ama alxakamayba yidhaahan almanc oo waxa weeyaan macnuhuna waxa weeyaan un shicirkii waxaa ka mid a hadal waxtar leh naafica oo safahii iyo xumaantii dadka kaba joojinaya runna ah waaqicii waafaqsan ayaa shicirkii kaba mid ah rasuulka ilaahi baa saa yidhi xadaثna cabdالlahi بn mحamedi qaala xadaثna abu hamaami mحamed bn الzibraqani qaala xadaثna yunus bn cubaydi can اlxasani can اlaswad bn sariicin qultu ya rasuula الlahi bal xadiidka sanadka cabdالlahi bn mحamed waa kaa laba goor horeyn saakoo keliya soo aragnay abu hamaam mحamed ibn zibraqan waa nin adigu taabiciin atbaacu taabiciintii oo kitaabka bukhaarina ama bukhaari iyo muslimba ay wax ka wariyaan iyo abu daawud iyo nasaa-i iyo ibnu maaja xaafid ibnu xajar taqriib saduuqun rubamaa wahima waa cibaaradiisa waa nin rub badanah laakiin kolkol aqalada inay ka dhacaan baa la arkaa ama fatxulbaari cibaaradiisu waxay idhi ibnu madini iyo daraqun iyo qolooyin kale ayaa idhi waa hiqo weeye ibnu xibbaanna hiqaadkiisu kusoo arooriya laakiin ibnu xibbaan baa cibaarada le rubamaa akhdaar bal waxaan leenahay waa nin hiqaaba dheh yunus ibnu cubaydna de waa imaamkii ama dadkii waktigiisii raggii ugu mudnaa buu kaba mid yahay waxa laga yaabaa inaynu hore uga soo maray yunus ibnu cubayd iyo xasanulbasri iyo waa dadka iyagu taabiciinta aad u qiimaha badnaa aimadii waktigoodii iyo casrigoodii hadday cilmi noqoto iyo hadday cibaado iyo fadli iyo zuhd iyo noqoto bal taas iyo warac markay noqoto iyo xalaal miirad waa dadkiisii weeye yunus ibnu cubayd iyo xasan iyo can ilaswad ibnu sariicin waa saxaabi kolle xadiidku malaa duruq kaluu leeyahay ayao barhkood aynu soo aragnay baa keenayse xasan albasri waxaa la yidhaha aswad ibnu sariic ma soo gaadhin waayo ayaamihii jamal buu dhintaa la yidhaha isaguna markaa madiinuu waqtigaa weli joogay xasan nin yarba haba noqdo dhowr iyo toban jir gaadhaybe inqidaac baa jira laakiin duruq kaluu leeyahay oo taas baa loo taxsiinayaa xadiidka qultu waxaan idhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow inii madaxtu rabbii rabbigay waan ammaanay caza wajalla bimaxaamida nin shaacirana u ahaa waxyaalahan rabbigay ku ammaanay shicir baan ku ammaanay qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu idhi amaa ina rabbaka rabbigaa yuxibu waa jecelya alxamdo dee saasaabuu isagu in isu ammaanay alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin dadka uu bal maalan ajri iyo fadli badan iyo kuba siinaya ammaantiisa iyo mahadintiisa la mahadiyo rabbi xamdiga waa jecelyahay walam yazidu calaa dalika intaa ugamuu ziyaadinoo bal maxay ahayd iyo waxyaalo kaleu kusii weyweydiiyey may jirin bal waxaan filayaa in imaka aarka markaa xadiid dabadiina uu inoo soo celinaya insha allah intanun buu kusoo celinayaaye laakiin bal waxa weya sanadkun bay wax isbedelayaan horena waxaynu usoo marray baab ahayd baabu man madaxa bishicr waxaan filayaa xadiidku raqamkiisu saddex boqol iyo labiyo afartan iyo taqriiban meelahaasuu ahaa intan uu ka dheeraa dariiq kaleu ahayd isaguu yihi waxaan ilaahay ku ammaanay maxaamid adigana waan ku ammaanay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh halkaa riwaayada siday noo soo martay waxa weeyaan dee waaba dhegaystay shicirkii iyo waxyaalihii uu kuba ammaanayo bal baab horeynu soo maro iyada xadiidkana waxaan leeyahay xadiidku waanu inoo soo noqnoqonaya horena waynu u soo maray isagoo sanad kale leh intana ka dheer baabkaa uu u baabaystay baabu man madaxa bishicr waana xadiidka waxaan filaya inuu saddex boqol iyo labiyo afartan taqriiban meelahaas ahaa taas bay tahay oo aynu bal maalan waana imikana waa kan inoo soo noqonaya sheekhu raximah ullahu tacaala inoo soo celinayo xadaana waxa weeye waa baabkii boqol iyo lix iyo kontonaad xagga abwaabta markaynu soo marray xaggaa hore xadaثna cmar بن xفs qal xadaثna abi qal xadaثna اأcmaشh qal samictu aba صاalح dakwan can abi hurayraةa qaal anahu qaala sanad صaحiixa weeye xadiidkuna bukhaari iyo muslimba kan way wariyeen qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahi wuxuu yihi lan ymteliya inuu buuxsamo jawfu rajuli nin calooshi qayxan malaxay ka buuxsanto xataa yariyahu ilaa uu buuxiyo weeyo uu cuno madaxdii ay calooshiisa iyo jawfkiisu ay fasaadiso ay baabiso u kuba dhinto ayaa khayrun ugaba khayr badan lan yamteliya inuu ka buuxsamo shicran shicir uu kaba buuxsamo oo inuu shicir ka buuxsamo waxa uga khayr badan taas macnaha shicirku waxa weeyaanuun waxaan leenahay waa ta aan ka soo yar hadalay shicirku waa kalaam mid fiicanna waa leeyahay mid xunna waa leeyahay waa kan xadiidkii horena aan soo marray inuu rasuulka ilah yihi shicirka waxaa ka midaba xikmad kaa isagu fiican ee wanaagsan haddii ruuxa uu dee shaqo kaba dhigto qaalib ay u noqoto qur-aankii iyo dikrigii iyo wixii wada ilowsiiyo xaggaa qalabadaas iyo inuu wixii kale uga sii fiicnaa kaba shuqliyey baa dembigu ugaba imanaya laakiin marka aanay taa ahayn dee asxaabtii rasuulka ilaahay xataa markay meel ku kulmaan way irshaadi jireen bal waa yaray nin aan waxyaalo ama shiciro lagaba soo naqlin waxaama filaya imaamkii ibnu sayidinaas baaba uu ruriyey ciddii shucarada ama shicirun laga soo naqliyo saxaabada ayadoo mujalad bay noqotay bal markaa taas oo kale waa wax jira rasuulka ilaahay ina dhegaysto kaas markuu xaaladiisa ay tahay madmuunkiisu uu fiican yahay aanu qaalibna noqon dhibaata ma jirto ee laakiin waa kii xumaa ee isaga ama u qaalib noqday ama cid aan cayn mudan oo lacaayo ama shaksi aan noqoto ama qabiilo cid aan ammaan mudan ama ammaantoodii oo lagu xeel dheeraanayo been iyo waxyaalahaasa dhacaysa xataa waxaanu rumaysnayn buu iskagaba hadalaya markuu wax doonayo dadka ku shaqaystee damac doonaya marka waxaan uu isagu madmuunkiisu uu noqdoba wax dadka xumaan kuba dheerinaya sida waxyaalo badan oo dee heesaha la maqlaye dadka faaxisho ugu yeedhaye zine ugu yeedhaye waxyaalo saas oo dee calaaqo xuno rag iyo dumar dhex marta uguba yeedhayo o kale waxyaalaha caynkaas oo dham dee waxa baatila waana kaa adigu madmuunka bal waxaan leenahay kiisii fiicnaa ma aha guud ahaanba ee waa kiisii xumaa ama wixii qaalib noqday weeye khayr min an yamtaliya shicra xadaثna سacيid بن سlayman qal xadaثna mubaarak can الxasan can اأswad bn sarيc waa kii makaan kaba soo baxnay saciid ibnu sulaymaanna waa nin iqoo xaafido sacdaweyn ninkii loo loo yaqaanayba weeye ee la odhan jiray ee hore waan usoo aragnay sheekhan bukhaarي mubaarakna waa mubaarak ibnu fadaalo weeye wuxuu hi qaala aswad ibnu sariic baa yihi kuntu shaaciran anugu shaacir baan ahaa faataytu nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilahi animo faqultu waxaan idhi alaa unshiduka makuu tiriyaa maxaamida waa ammaano xamidtu bihaa rabbi rabbigay aan kuba ammaanay qaala wuxuu uhi ina rabbaka yuxibu lmaxaamida walam yazidnii calaa dalik bal halkaan idiin tilmaamayeyna baabkii boqol iyo lix iyo kontonaad ama xadiidkii saddex boqol iyo labiyo afartan waxaa dhici karta qolooyinkiina qaarkood raqamkeenu mid iyo labuu islaafsan yahay ee hore aynu isku soo yar dhaafnay walow axaadiistu aynay waxba isdheerayne waa meelahaasune wixii bal ka ziyaadsanaya xadiidka aswad ibnu sariic halkaas baa eegi doontaan xadaثna mحamed بن سلام qal xadaثna cbdة qal aخbarana هiشhام بن curwaة عan abi can caiشhaةa رadي الlaه عanهa qaalat waxay tihi caaisha اstأdana waxa idan dalbay fasax dalbay xasan بن ثaaبiti rasuul الlahi slى الlaه عalيه وasلم fii hijaaءi الmuشhrikiina gaalada caydooda oo waxa weeya rasuulka ilaahay buu weydiisay inuu ufasaxo mushrikiintuna waa dee adigu kolley waa guud ahaan be laakiin quraysh baa markaa aada laysu hayay oo dee dagaalku san uu seefo loogu dagaalamaye afna loogu dagaalamayay iyaguna rag shucaray ahaayeeno lahaayeenoo intaas soo gebyayey haddaba rasuulka ilaahay baa dee uu ka dalbay inuu u fasaxo nimankaa caydooda la caayaya iyo dee inuu carabku laba dagaalamo faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahi baa yidhi dee markay hajwi noqoto inay had iyo goor ruuxa ficilkiisii uncay ma noqonaysa nasabkii baa soo gelaya waa la isnasab caayayo waxyaala imanaya rasuulka ilaahiyna waa reerkoodii oo dadku kaba dhashay bal raggan soo gebayayo loo jawaabayo maxaa ka mida waa abu sufyaan ibn اlxariث ibn cabdilmuطalib rasuulka ilahi in adeerkii rima ayaa soo gebiyeyey oo xagga gaalada shaacirkoodii ah u soo gebiyeyey soo caytamayey waa loo jawaabay caydi waxay geliba markaa wax shaksiya ama nasab bay geli rasuulka ilaahay baa haddana soo gelaysaa ina waaba dee qoyskiiba hadday qoraysh noqotona mid kastaba reer kastaba rasuulka ilaahay qaraabo waa kuba lahaa tiibuu deetay rasuulka ilaahay weydiiyey dee markay nasabca iyo waxyaala noqoto fakayfa binisbati seebaad yeelaysaayoo aniga nasabkaygii aad kaba yeelaysaa inay kolbaa caydiba ay kusoo noqonaysaa rasuulka ilaahay ninkaa labadooda amba ay walaalayiin haddii la nasab caayo dee nasabka rasuulka ilaahay baa la caaya faqaala wuxuu yihi laasulanaka wallaahi waan ku dhaartay laasulanaka waan kaa siibi doonaa minhum iyaga xaggooda waan kaa soo dhex saari kamaa tusallu shacaratu ama shacaratu min alcajiin sida xabadtin ah qoosh dhexdii looga soo siimo oo macnaha bal haddii dee cajiinkii xabadtini ay gasho dheerba iyadu wax adag maaha dhibyaraan baa looga soo saara iyadoonay waxba soo raacin iyadna aanay ku dhex goyn baa laga soo saaraa saas oo kale ayaan adiga kaaga dhex saari doonaa dee rasuulka ilaah inuu xamray abubakar oo qoraysh nasabkeeda uguma yaqaanay bal inuu tago e bal ninkaasi u gebiyey abubakar buu u gebiyey may abu sufyaan baan ujeedaa oo weliba nasab caayay oo rasuulka ilaahay haddana aanu taaban bal iyo qoladii kale reer cabdimuطalib oo kale oo de waa taasoo walam yaqrab cajaa-izaka almajdu markaa uu lahaayoo kale oo markaasoo xataa dee waa dhammaan xamse iyo dhammaan uu ka wada saaray isagiiba si gaara ula baxay dee waan u garanaya marka halkii uu kaba abaarayeyna waa garanaya dee qorayshtii kalena iskaba daa rasuulka ilaahayna waa kii lahaa uhjuhum awhaatihim wa ruuxu lqudsi macak waxaa ku ayidaya jibriil baa ku ayidaye iyaga la caytan oo dee macnaa u jawaab ama cayba oo dee kula dagaalan lisaankii waana sidii uu yeelaya shaacirkii rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh فكيف بالنسبة لأصلنك منهم كما تصل شعرة من العجين وعن هشام عن أبيه قال wuxuu yihi curwa yihi dahabtu waan tegey aصb oo waxa bilaabay wey waan tegey imaka halkan de meel kalu kacabtay ma jirte macnaa waa sharactu weeye waana balka caishuu la joogaa waxaan bilaabay weeyo gudagalay asbu inaan caayayo xasana xasan cinda caisha kollay in badan bay dahabtu macnaha ayla timaadaa oo imaka tegid kale maaha ee waxaan bilaabay weeye on gudagalay inaan xasan ibnu haabit aan caayayo waa wakti dambe rasuulka ilaahay dabadii ah waaye waa taabiciye faqaalat caaisha waxay tidhi laa tasubuha caayin caayin bay tidhi waa saxaabi jaliila rasuulka ilaahay ku yidhi ba jibriil baa ku ayidaya oo kuba yidhi haddana maxaa taabicigan u geeyey kollay arrinta ugeysay waxay waa caaisho daraaddeed unbay ahaydoo waktigii ifkigii ama qadiyadii ifkigii ayuu dadkii hadalla ay ka dhaceen xasan ka mid ahaa dadkii baljaanibkaas waxyaala yidhi buu aha marka waa taas iyo arrintaa hore daba socodkeeda oo inuu ahaa dee dadkii ifkigii waxyuu yidhi bal dee in laxadaan filaya ama taasee arrintaa daraaddeed buu u caayey oo curwa uu saxaabigan uba caayey waay barhkood kaba dhigeen waladii tawallaa kibrahu inuu yade isaga mahaynaka waladii tawallaa kibrahu laba yihi waa ninkii munaafiqae cabdillahi bn ubaye tan bay ahayd caydo caaisha markaa maxay tidhi laa tasubuha cayn laa dunaafiye weeye kolle ficilkuna markuu san yahay ee uu damiirkaasna in ay kaba dambayso wejiyo dhowra in bacda la fadxiyo laa tasubahu laba yidhaaho iyo insan oo kale waa itbaace laa tasubuhu laba yidhaaho iyadoo dee kol hadee hay kaba dambayso bal in la kasriyo oo kale iyo walow halkan ay aad kasrada u yartahay haddaan ha'du jirin sax laa tasubi iyo laa tasuba iyo laa tasubu intuba way iman lahaayeen bal taas bay ahaydba weye kolley ayay tahay imaka ta ugu roona anigaa san ee xarakeysanoo in bacda laba damiyo weeye ficilku waa jasmisan yahay waa laa naahiya taas oo kale ee laakiin waa carab marka la eego awjuhdii laynoogaba soo naqliya isticmaali jireenba weye kolley waxa la arka wakti baan haysanaa qiso iyo bal umuur kolley cibari ay kuba sugan yihiin iyo umuuro cilmi dalabkiisuu ahaa iyo hawshuna si ay tahayba qiso weynoo taas ahaydoo laakiin intan kuba tacalluqsan haddii maalin kale munaasabo kale laan helo ayaan insha allahu tacaala rabbina nafta inoo daayo ayaan soo noqon doonaa haddii dee munaasabo ay soo noqoto munaasabo la-aan ma soo celinaya ma sheegaya fa inahu isagu tana waxaa yunaafix can rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam waxay isaga sheegaysaa rasuulka ilahay buu daafici jiray waa ka rasuulka ilaahay dee daafacayey ciddii waxa weeyaan usoo ingebigaysay buu kaba jawaabayey waa kaa lahaa dee waxa weeyaan oo dee sheeradiisii macruufkaa dee kolley aadmayo waa diiwaankiisa ha noqoto kutubta siirada ha noqoto bal kutubta xadiidka haba noqoto waxa weeyaan oo kale ama ha noqoto abu sufyaan iyo dee raggii kale oo dhanba uwa wada gebyayey raggaasba ahaa ka wada qaalib noqday waa tan waa jihaadkaa weyn buu kuba jiray rasuulka ilaahay buu daafici jiray ha caayin bay tiri baabun ashicru shicirkii minhu waxaa kaba mida xasanu mid fiican kaxasan اlkalaami wa minhu qabiixun kolley qayb yaruman kaga daraya waayo ma wada dhammayn karno waqtigii baa gaadhay labada xadiiee horaan ku darin xadaanaa abu macnaa shicirku waa saa aynu hadalkaasi tanaa murti aeg xadiidna way nooguba imanaysaa waa hadal un wax kale maaha waa hadal dee yar usluubkan dadka soo jiidanaya kaafiyada iyo wasan kale ayuunbu hadalkii kale kaga duwanye laakiin waa hadal marka hadalka dee kiisa fiicanna markaa waa fiican yahay kiisa xumina waa xun yahay markaa kalacaaya waa kiisii xumaa kiisii fiicna waa fiican yahay xadaثna abu caaصimi can ibni jurayji can ziyaadi can الzuhriyi can abi bakri can cabdiالرaحman bn اأswad can ubay bni kacbi can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam qaala min ashicri xikmatu waa xadiidkii markii lawedi makaan kaba soo baxnay waa xadiidkii afarta taabicay ku wada sugnaayeen wax kale maaha kii ee sanadkunba isyar bedelay oo ziyaadkana waanu ziyad ibnu sacdin la yidhaaho ibna cabdiraxmaan markii hore reer khuraasaan buu ahaa makuu degay haddana yama buu degay marka la eego xertii zuhri waa dalabadii iyo dadkii asxaabtii zuhri waa raggii ugu idqaanka badnaa bal ibnu cuyayna yidhaahba isagaaba ugu idqaan badnaa dadkii asxaabtii zuhriye waa markaasi waana nin saadisaan ziyad ibnu sacdin halkan waxbaa dhacay can abi bakrin can cabdiraxmaan markii dhaweydna waxaan soo haynay عن أبي بكر أن مروان بن الحكم أخبره أن عبدالرحمن o أبو بكر iyo عبدالرحمن inuu udhaxeeyey مروان بن الحكم baynu soo maray halkan waa dhacsan yahay نسqooyinka ayuu kaba dhacay bal waxaan leenahay kolley taarikhda weyne bukhaarina sidaa kuba sugan halka nafteeda marwan waa ku suganya lakiin kitaabka نuskdiisa waa wax ka dhacay مروان بن الحكم waanu jiraa min الشhعر xikmatuna waa ti aan kaba soo baxnay dee waan soo lqbayn xadaثna mحamed بن سلام qal xadaثna ismاعيل بن عayaaشhi عan cabdالرحمن بn زiyaad بn ancumi عan cabdالرحمن بn raafiع عan cabdاللahi بn cmri qala qala rasuul الlahi slى الlah عalيه وasلم bal sanadka xadiidka ismaaعيل بn cayaaشh iyo cabdالرaحman بn زiyaad بn ancum oo aynu idhi waa nin la ضaciifiyo nin caalimahaba ahaado caabidaba eh horaynu usoo maray waa xagga xifdigiisa cabdiraxmaan ibnu raaficana waa nin reer masar ahaa asalkiisa hore markii dambena tunisiya ama ifriqiya qaabdi kaba noqday waa nin daciifo weeye isagu oo raabico ka mida kolleyna ismaaciil ibnu cayaash markuu kaba warinayo ciddii aan reer shaam ahayn riwaayadiisa way daciifiyaan cabdiraxmaan oo xifdigiisa isaguna aan u fiicnayn iyo cabdiraxmaan ibnu raafico isna daciifo umuurahan baa xadiidka israac raacay laakiin maxaa jira xadiidku duruq kaluu leeyahayoo saa daraaddeed buu albaniyo riwaayaadkaa kaleu leeyahay duruqdaa kaleu leeyahay ama majmuuciisa ayuu dee u yidhaahaa waa saxiix likayrihi ugaba cabira waa markaynu eegno shawaahidda iyo duruqda kaleu leeyahay wuxuu yihi markaa cabdillaahi bnu camrin qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi ashicru shicirku bimansilati lkalaami waa hadalka martabadiisa iyo mansiladiisa ayuu ku suganya waa hadal weeye xasanuhu kiisa fiicani ka xasani lkalaami hadalka kaleen manhuurka ah manhuurkeen manduumka ahayn kiisa fiicanun buu laba mid yahay wa qabiixu kiisa xumina waxa weeye kiisa xumina ka qabiixi lkalaami hadalka kiisa xun ayuun buu laba mid yahay bal waa iminka wax weyn weeyaan oo iminka xadiidkan dee marfuuc ahaana hadduu inooguba sugnaado sanadkeennan kamaalka kalaamkaasi ha kuba sugnaado waa daabid aan haysanayno hadalkan oo kale imaam shaafici loo tiriyaye waatan aan aragnay rasuulka ilaahi baaba yidhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh markaa shicirkii waxaan weeyaan un waa hadal un waa la nadmiyey macmacaankan unbuu yeeshay kaafiyad iyo wasankan iyo taraskan yaree dee uu leeyahay had iyo gooray shicirku uu leeyahay ee nafta soo jiidanaya buu markaa soo kordhay marka hadduu fiican yahayna waa hadal fiican hadduu xun yahayna dee waa kaa xun kalacaa iyo ee aynu soo marray inay ruuxa calooshiisa madax buuxisaa u dhaantayna calooshiisu shacir kaba buuxsamana horta waa ka xun ama ha yaraada ama haba badnaadee kii fiicna hadduu ruuxii uba qaalib noqdo wax kaleba aanu kaba shaqaynayno dikrigii ilaahay qur-aankii kaba shuqriyanaya isaguna xaggaasaa demiga ugaba imanaya bal taaba weeye kolley hadal caaishana ama aharka dambe inoogaba iman doonaa wallah subxana watacaala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا